gudoomiyaha degmada kaaraan ayaa xariga ka jaray wada interlog oo laga hirgeliyey waaxda nageyle ee magaalada muqdisho wadadan oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa waxaa si iskutashi bulshaa u dhisay bulshada degmada kaaraan oo garab ka helaya maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani ayaa ka waramaya xarig jarka wadadan waaxda nageyle ayaan wadda ka xarig jaraynaa maanta oo shaqadeeda soo gabagabooday wadooyin kalena shaqaa ka socota qorsheenan wuxuu ahaa in aan kaaraan oo dhan aan ka shaqayno waddadan quruxda badan oo qarash aad ku bixiseen dadka degan annakana aan fikir iyo juhdi iyo talooyo badan aan ku bixinay waxaan rabnaa inaan ilaashanno oo nadaafadeeda iyo naleynta leeskaashado oo aad kaashtiin guddoomiye waaxeedka iyo guddoomiye laameedyada oon waddada aan qarash badan aad ku bixiseen ayna ku noqonin meesha ay ka imaada inayna ku noqon annaka ma rabno meesha aan ka aan ka imaan inaan ku noqono ee waxaan rabnaa meel kale inaan u gudubno qaar ka mida bulshada degmada kaaraan ayaa soo dhaweeyay xarig jarka wadadan horumarka ummadda ku jiro ee kan deegaanku ku jiro ee kan dowladdu ku jiro ilaalin ay u baahan yihiin haddaan la iftiimin waxba ma tarayaan haddaan la nadiifinna waxba ma tarayaan iyagoona waa meeshii laga soo qaada joog laakiin waxaan rajaynaynaa in guddoomiyaha degmada ee madaxda kaleba ay amar ka soo saaraan si aan anaguna u ilaalino waddo laga xiri jaraayo waddooyin badanna ay waddada ugu soo jiraan iyaguna waxaan leeyahay reer dhaliilow waxaa idiin ahaata guul waddooyin bajaaj xitaa mari jira ma ahan haddana maanta alxamdulilaahi dadkii bajaaj ama gaari nooc walbo dadka waayeelada xitaa duco badan ay ka sameeyeen iyo dadka xanuunsan oo xitaa maaragtay marada qaarkood aan meelay ku socdaan heli jirin sababtaasina waxay tahay wanaagga iyo maaragtay maaragtay ogaalka guddoomiyaha degmada kaaraan iyo tiimkiisa marka arrintaasi waxaan ku boorinaynaa guddoomiyuhu inuu sii labalaabo oo uu gaarsiiyo dhammaan degmada kaaraan hadda waa bilow waana bilow wanaagsan wadadan ayaa ka qayb qaadan doonta horumarka iyo bilicda magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda kaaraan